بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashalladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo labaatanaad tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir
السلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد سورة المائدة أيين مرين قيدها ضنباء آيات الشنية لحدا آيات كوحي آدغة والرميان كوي أهل الكتاب قها يهودية النصارى أيها إلهي منبرة يا وحيهين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلهي إن إستغى آدو يقان خلق جيس وصدأ وغور بحيه dee cid kale u ogsooni ma jirto ama uga warbixin karta marka ummadaha qaarkood haba ismacaaneeyeen waxaanay ahayn haba isku sheegeen yahuudiya nasaariye kuwoodii hore iyo kuwa dambe maadaamaanay ilaahay usoo noqon aanay toobadkeenin waa isku dariiqa waana isku dareen iyo diinba ilaahay baana sidaan uga warbixiyo marka haddaba hadday diinul kufri ka tegi lahaayeen ee alla u hoggaansami lahaayeen wanaagay la kulmi lahaayeen baa ilaahay uu sheego qaala tacaala walow anna ahla alkitaabi haddii kuwa kitaabka la siiye aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen waataqow alla ay ka cabsan lahaayeen lakafarnaa canhum waxaanu ka tirtiri lahayn sayi-aatihim gafafkooda wala adkhalnaahum waxaanu gelin lahayn jannaati naciim beero barwaaqo leh oo nicmadu ku badanta walow annahum haddii iyagu aqaamuu tawraata waalinjiil towraad iyo injiil labadaba ay oogi lahaayeen oo si fiican ay ugu camal fali lahaayeen iyo wamaa unsila ilayhim min rabbihim kii ilaahooda xaggii lagaga soo dejiyo kee ah oo qur-aankan alkitaabu aljadiid oo labadaba nasakhay hadday intaasoo kitaabba wada rumayn lahaayeen oo ilaahay xaggiisa ka timid ilaan iminka may wada rumaynine la akaluu waxa ay ka hafi lahaayeen oy ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda kore iyo wa min taxti arjulihim iyo xaggooda hooseba lugahooda hoostoodaba ilaahay nicmadiisay ka cuni lahaayeen barwaaqada leh nicmada kore iyo nicmada hoose minhum ummatun ummad baa ka mida muqtashidatun dhexdhexaada toosan oo caadiliina alla rumeeyey wa kaiirun minhum in badan oo iyaga ka mida saaa maa yacmaluun camalkay samaynayaanba aada u xumaaday buu lahay camalkooda wuxuuy in badan oo iyaga ka mid a marka sidaasay aayaddani u dhiirigelisay suurat lacraafna ilaah waxa uu kuuhi walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard ahlukitaabka qura maahae dadka caalamka degani hadday ilaahay rumayn lahaayeen allana ay ka cabsan lahaayeen duruufta dhaqaale waa laga dulqaadi lahaa xidhiidhiga dhaqaale ay dareemayaan iyo diiqa adduunyada iyo iflaaskeeda waa laga dulqaadi lahaa marka waxaa ku jira usas aliqtisaad dhaqaalaha qawaaciddiisa iyo usuushiisa aliqtisaad alislaami waxaa ku jira in dadku ay yihiin dad taqwala alla ka cabsanaya inaale taasaa asaas u ah oo ugu horeysa halkaa marka la marayo dee xoolahana ilaahay baa haye isagaa u furaya kolkaas kadalik fii suurati ibraahim ilaahay waxau ihi lain shakartum la asiidanakum hadda haddaa mahadnaqdaan waan kordhin fii suurati quluuxiya alla waxau hi waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan gadaqan roobkuba ma kala go-eenba fii suurati alaaq waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib barwaaqadun baan kala goodeen meelun bay kasoo butaaci lahay marka taa ha lagu darsado dhaqaalaha asalkiisu inuu iimaan iyo alla kacabsiyo adduunye iyo aakhirabana ilaahay u hayo marka laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim waa barwaaqada kore iyo toose cer iyo dhulbaa isqabsan laha ummatun muqtasida baa ka mid a ummad dhexdhexaada oo caadiliina oon ka dhicin oon ku dhicin aan baadilkiina ku dhicin xaqiina ka dhicin yaa ayuha rasuulu nebi maxamedow balliq waxa aada gaadsiisaa maa unzila ilayka min rabbik ilaahaaga xaggiisa waxyiga lagaaga soo dejiyo ummadda gaadhsii ummadda gaadhsii nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee waa gaadhsiiyey ummadda ummaddii wuu soo gaadhsiiyey aayadda sababteeduna waxay ku soo degtay mar ay soo baxbaxeen dee warar dareemaya malaha dadka qaarkood inuu nebigu wax ku gooni yeelay calayhi salaatu wasalaam dadka gaadhsii baa le ama maruu nebiguba diiq dareemay oo uu dadka wax loo sheegayo iyo nooca ay yihiin buu dee in la yaqaanay sidii nebi muuseba uu uga warwaray ciddii loo dirayay ee uu lahaa rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxdul waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii ilaahu bal kuwa waan ka yaabsanahaye bal isukaayo furbuu lahaa albaabada waa iga xidhan yihiin marka nebigu maruu ka warwaray baa lay waxay doonto ha ahaato faftac bimaa tu'mar waxaa lagu faray dharaabta ogta ka cabbee marka gaadhsii baa le waxyigaa lagu soo dejiyay dadka isaguna iyadoo ummadoo dhammi ay isu timid sanadkii uu sagooteeyey xajatulwadaac ayaa yidhi ayuu ku yidhi ummad yahay ilaahay wuu ikiin weydiin doonaaye maxay idin odhan kolkaasay yidhahdeen qad ballaqta wa addayta wa nasaxta wax alla wixii lagu soo faray waad gaadhsiisay oo waad gudatay oo waad naseexaysay oo waad talisay markaasuu dabeedna fartiisa kor u taagayaa cirkoo waxa uu leeyahay allaahumma hal ballaqtu allaahuma fashhad ilaahu gaadhsiiyo waa kuwaa ka markhaati furay markaa markhaati ka hab dabeedna sidaasuu kusi usii sheegay wixii kale u faraya wain lam tafcal haddaanad falin sidaa famaa ballaqta risaalata risaalata risaaladii ilaahay maad gaadhsiinin risaalatihiina la sheegay waa qiro sugan risaalooyinkii ilaahay iyo fariimihiisii maad gaadhsiinin haddii aanad balaaqaa samaynin balaaqii ummaddu kusoo wareejiyo waxau ihi liyuballighi ashaahidu minkum alghaa'ib war ummad yahay ka i hor fadhiyaa ka dambe ha gaadhsiiyeenay arkin faruba muballagin waa ismi mafcuul muballagin awcaa min saamic maxaa badan buu leeyahay mid la gaadhsiiyayoo ka fahmo badan oo ka faham badan kii soo gaadhsiiyey waanay dhacday aimo badan oo mujtahidiina ayaa taabiciintii soo gaadhsiiyey cilmiga iyagu ka culimaysmaayo ka aqoon badan balliquu canii walow aaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan markaa cidda ummadda gaadhsiinaysa waa innaga ee dacwaddii iyo waajibkii gudanaysa caaisha waxay leedahay radia allahu canha mar ay maqashay aalu beytka iyo cali iyo waxbaa lagu gooni yeelay bay tidhi haddii uu nebigu cid wax ku gooni yeelahaa ku gooni yeeli lahaa ama laba sheegaya in uu cid ku gooni yeelay cidda hadalkaa tidhaahdaa waxa weeyaan qof been sheegay alla ka warramay nebigaoo asraar hoose iyo arrimo qoys iyo waxyaabaha qarqarinaya sia ilahaa uu sheegay wa tukfi fii nafsi ma allahu mubdii watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa waxyaabaad qarinaysay oo markaasaa dabeedna dadka iska ilaalinaysa ilaahay baa mudan inaad iska ilaaliso markaa zayd iyo zaynabay suurat laxzaab akri halkanna ilaahay sidaasuu yidhi marka haddii aad aragta kitaab yaroo kuusoo wadaasito dabeeta yaa caliyu yaa caliyu yaa caliyu un ciiddaa ka badan in ku qorantay oo sheegaya dardaarano badan oo cali lagu gooni yeelay warkaasi iska hobse waxba kama jiraan cali laftiisaa ka jawaabay sida bukhaari ku sugan oo wuxuu yihi war nebigu wuxuu noogu gooni yeelay ma jiro haddaanu aala beytka nahay waa waxyaabaha ka imanaya nusacaadka shiicada ka imanaya wallahu yacsimuka min annaas ilaahay dadku kaa ilaalinaya ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo ma hanuuninayo alqawma alkaafiriin qolyo gaalo ah ilaahay ma hanuuninayo wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka kaa dhowrayo kaa ilaalinayo garab iyo gaashaan iyo difaacba ku ah ina allaha maca aladiina taqow aladiina hum muxsinuun intaanay aayadani soo degin waa la ilaalin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam o waxaa jiri jiray kuwa xuraas ahoo markaa ka difaaca cadowga ama makaha jooga ama madiina laakiin markii aayadani ay soo degtay waa min alqur'aani leyli ayaa la idhaha qur-aanka habeenkii soo degay qur-aanku nahaariya leyli buu leeyahay qaybaha firaashiga weliba weeye habeenkii isagoo firaash ku jiifa soo degay marka aayaadkani soo degeen ayuu ihi war iska taga borigaarku ha iska tageen ila waa la doonayaa qofka markaa afdalka ama wanaagsan ee cadowga uu ku taamayo in dadka muslimiinta ay ilaashadaan weeyaan sidaa darteed ayaa rasuulka la ilaalin jiray laakiin markii aayadani ay soo degtay iska kala taga buui haddaba ilaahay baa ilaalinaya iska taga markaa dee maraaxil badan buu maray mar la suneeyey iyo mar gacanba la saaray oo colkii oo dhami ka cararay keligii iyo mar cidlo laga helay intuba way lahayd waxaa ka mid ahaa isagoo geed jiifa nebigu calayhi salaatu wasalaam in a nin cadowho ku taamayay inuu usoo dhuntuu seefkiisii la baxay seeftiisi dabeetana uu isdul taagay wuhi maxamedkan doonayaad ahaydee maanta yaa iga kaahiraya ama bal maantaba yaa ku wehela buui cidhi kuma dhowe markaasuu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam warkiisu u gaadanya ilaahay ilaahay baa iga kaa dhicin dabeedna dabadana dhulka wuu ku dhuftay seeftiina way ka dhacday miskiinkaa isaga ah markaa intuu nebigula qaaday baa wuxuu ihi bal adigana yaa iga kaa celin doona inba waa mare markaasuu ihi kun khayra aakhir bal nin qaada kii u wanaagsanaa u noqo anuu cid malihi weeye markaa uu iska daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa sabab baabay u noqotay inuu islaamo qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyey lastum calaa shayin waxba kuma sugnidinoo diin ma haysataan xataa tuqiimuu tawraata waalinjiila wamaa unzila ilaykum min rabbikum xataa tuqiimuu jeeroo hirgelisaan oo ku camal fashaan tawraad iyo injiil iyo kii la idinkaga soo dejiyey min rabbikum ilaahayna xaggiisa qur-aankana alqur'aan hada alqur'aan qur'aankan wey intaa ilaa cadafku wuxuu keenaa tamaahul iyo takaayur tamaahul xagga icraabka iyo takaayur xagga daatada marka tawraad iyo injiil midaan ahayn weeye kale oo qur-aankana intaa marka wada rumaysaan ayaa calaa shayin ku sugan tihiin oo wax tirsan tihiin ilaahay agtiisa wala yaziidanna wuxuu u kordhin doonaa kasiiran minhum in badan oo gaalada ka mida maa unsila ilayka min rabbik qur-aanka lagaaga soo dejiyey nebi maxamed oo ilaahaaga xaggiisa dugyaanan kibir wa kufran gaalnimo ayuu u kordhin doonaa qur-aanku iimaan buu kordhiyaa laakiin marka ay ka gaaloobaan dembi bay kororsadeen markay ka gaaloobaan kufri bay kororsadeen markay ka gaaloobaan kibir bay kororsadeen halkii ay dadka islaamka kaga hanuunayeen uu imaam u kordhiyey qur-aanku kuwa waxaas u kordhiyey falaa ta'sa ha u murugoonin cala alqawmi alkaafiriin kuwa gaalada hadduu ilaahay cawda u jaro mar aadamahan muxuu ilaahay sidan ugu galay ha odhan falaa ta'sa iyo falaa taasa labaduba ina aladiina aamanuu buu lahay marka aayaaddaasi waxay soo degtay maray nabiga ku yidhahdeen maxamedow su-aal tawraadi ma xaq waa mise waa baatil mee waa xaq buuhi haddaba noogu dhan bay idhaah kol haddaad xaqnimo u qirtay dee maxaad ka sii wadiba noogu dhan oo iyadun baanu haysana adna kaaga hayso markaasa ilahay uu ka jawaabo uu yihi saddexda ilaa israacisan maya ina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey waaladiina haaduu iyo kuwii hoodoobay waasaabiuuna iyo kuwii ka fallaagoobay yahuudda ama nasaarada ka fallaagoobay iyo wannasaaraa kiristanka man aamana billaahi ka ilaahay rumeeya walyowmi alaakhiri qiyaamaha rumeeya wa camila saalixan camal fiican fala falaa khawfun calayhim cabsii dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuun mana murugoonayaan waa astaanta awliyada ilaahay mar hadday dad mu'miniina noqdaan wakhtigay doonaanna ha joogeen meeshay doonaanna ha joogeen jinsiyadday doonaanna ha ku abtirsadeen cidday doonayaan ha ahaadeene xadhigga ilaahay ee la qabsado iyo xidhiirhka ilaahay waa kaa rumaynta alla la rumeeyo iyo camal saalixa intaasaa ilaahay dadka ka dhexaysa qaraabo iyo xidhiir kale toona ilaahay kama dhexeeyo dadka markaas qaacidada caamkaabaa ilaahay ummadda u dejiyey waasaabiuuna marka waa firqad labadan qolo ka go-day ama mid ka mid a wasaabuuna ayay aimada qaarkood akriyaan wasaabuuna laqad akhadnaa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waanu qaadnay miihaaqa bani israa'iila reer banu israa'iil ballantoodii mid rasuulku uu ka qaaday iyo mid kutubtooda ka qornayd iyo mid caalamkii hore laga qaadayba wa arsalnaa ilayhim rusulan rusulna waanuu dirnay rusul ayaanuu dirnay marka dee ballanta waxaa lagaga qaadaynaa waxa ay ahayd awfuu bilcuquud aynu soo marayno tii ummad walba ilaahay uu kaga qaadaya haddaba dhaqankooda ilaahay baa inoo sheegay ila isagaa inaga yaqaane kulamaa jaa-ahum mar kasta oo u yimaado rasuulun mar kastuu rasuul u yimaado qoladuu doonaya ha ahaado bimaa shay uula yimaado laa tahwaa anfusuhum nafahoodu aanay u heelanayn oo aanay u jeclayn ila waa xaqa ma jecle mar kastoo rasuul tilmaantaa leh u yimaado fariiqan qayb rususha ka mida kadabuu way beeniyeen wa fariiqan kooxna yaqtuluun way laynayaan saasa ilahay uu kaga warramay kullamaa waa xarfun yufiidu tikraar miraaran wa tikraaran waa erey faa'iideeyo shay iska daba imanaya iska daba imanaya iska daba imanaya oon joogsanayn marka nimanka dhaqalkoodu waa kaasi hala yaabina bimaa laa tahwa anfusum oo maruun may naftoodu jeclaata waxa rusushu ay laynayso de ma nin baatil wada xaq jeclaanaya ma nin hawo ku socda xaq iyo istiqaamo jeclaanaya qoladii la beeniyey kadabuu baa ilaha wuli yaqtuluuna iyo kadabuu waa ficil maadi iyo ficil mustaqbal sheegaya macnuu waxa weeyaan tii dilka way sii wadaanba iyadu may dhammaano waa kuwaa nabigii joogay waxyuu kusoo degaya isku dayay waxasibuu buu ilaha yidhi waxa ay maleeyeen oo ay moodeen allaa takuuna fitnatun inaanay balaayaba dhacayn ilaahay iyo rusushiisaoo laga gaaloobo oo la waxyeeleeyo lala colaatamo inaan bala ka dhacaynin bay moodeen facamuu markaasay dam yidhaahdeen way indhabeeleen quluubtii wasammuu way dhagabeeleen uma taaba allahu calayhi ilaahay baa ka towbad aqbalay intaa kadib oo waxbaa u biriiqay uma haddana muddo kadib camuu wasammuu way indhabeeleen oo way dhagabeeleen kahiirun minhum in badan oo iyaga ka mid a ayay indhala-aan iyo dhagalaani ku dhacday wallahu basiirun bimaa yacmaluun ilaahay baa arkaya oo xogogaal u ah waxay samaynayaan marka ku celcelintan ilaahay uu markaa halkan tilmaamay ee uu yihi labada jeer facamuu wasamuu uma taaba allahu calayhim uma camuu wasamuu kahiiru minhum dee intee jeer qur-aanku qisooyinka ay nimankaasi ku leeyiin akhri ee ilaahay uu ka warbixiyo iyagii oo lasoo nabadgeliyey ayaa ay dibi dul fadhiisteen haddana markii nebi muuse uu ku soo noqday dee way toobad keeneen haddana mar dambe oo la yidhi bal cudurdaar sameeyo duurusiino yimaada sabciinkii nuqabada ahaa haddana waa ku yidhi arina allaha jahratan haddii markaa la laayo lasoo nooleeyeyna tawbadii timid macnaha uma waxay sheegaysaa nimankan xumaantoodu way soo noqnoqotaa way soo noqnoqotaa ee maaha dad miyir qabo hagaagsanbe dhaqan bay u tahay noqnoqodka noocana iyo kalsooni daradan iyo iyagoon ilaahay aaminsanayn kuwa ilaahay saasuu kaga warramay kuwii kale haddaba u baydhaya ilaan aayaadku waxay daba socdaan aayadda koob iyo tobnaada ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu koob iyo konton baan leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa halkaas wilaayadoodii baa la diiday in iyaga la gacalsado oo la garabsado oo la sokeeyo xigsa loo arko dabeedna ilaahay xumaan xumaantoodii baa halka ka warramo sababta laydinku diidan yahay maa haddan ay hayaan iyo in wax laydinla diidayo laakiin waxaasoo balaayo ah iyo waxaasoo shar ah taariikhdoodu waa taa muuqaalkoodu waa kaa ilaa kuwa nebi maxamed joogay waktigiisi iyo kuwa kasii dambaynaya iyo kuwan jooga waa isku mid un
لقد كفرت بك السويد رسول الله قالوا لي ان الله هو المسيح ابن مريم لا هو عيسى ابن مريم سبحان الله وقال المسيح عيسى في سنه رجال بني اسرائيل خير اسرائيل لا يقوم ركابها انبياء ذا وقت جاس اعبدوا الله ربي وربكم إلهي عابده أنيقة يا إذن كما ربي قينوها aniga ay ku sheegay isaga ay ku sheegayaan ilaahay baaba sidaa yiriba ciis innahu bu shirki buu kala dagaalamay arrinku wuxuu yahay man yushrik billah qofka ilaahay wax kale la caabuda faqad xarama allahu calayhi ilaahay waxa uu ka mamnuucay ka xaaraantinimeeyey macnaa u diiday aljannata goobta awliyadiisa ku casuumee jannada ah wama'waahu nnaar hoygiisuna waa naarta waxaa bushaaraa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaas siduu warinaya sheegaya inuu sheegay qofka geeriyooda isagoo kelmadda tawxiidka ku sugan man qaala laa ilaha illa allahu khaalisan min qalbihi dakhala aljanna waa bushaaro weyn laakiin dee aanu nifaaq iyo iswadaar iyo waxba ku jirin wamaa lilaalimiina min ansaar dulmifalayaashu ma laha ansaar iyo cid u hiiliso toona laqad baa marka hore laam waxa ay ka joogtaa qasam qaduna taxqiiq bay faa'idaysaa dhaartayo xaqiiqanimo e wey kafara way gaaloobeen laqad kafara way gaaloobeen mar kale aladiina qaaluu kuwii yidhi ina allaha ilaahay haalitu halaata saddex buu saddexeeyaa labaa kuwa heliye wey markaa isaga iyo laba kale dabeed waxay waa waxa ay idhaahdaan alaqaniima halaata iqniimu lab wa iqniimu lob alibn wa ruuxu lqudus saddexda oo marka waxay leeyihiin iqniimka u horeeya ama qeybta u horeysa ilaahnimada waa abka iyagoo dee malaha ilaahay ula jeedo subxaana allah ibnigaa ku xiga dabeetana abkiibaa dhex maray oo dhex degay inanka isgalkoodaasina waxaa la yidhahda la yidhaha ruuxu lqudus waa ruuxdii dahirnayd abka iyo ibniga oo isdhex maray macnaha falsafadan odhanaysa alxuluulu walitixaad ee culamada tawxiid firqadaha ay ka sheekeeyaan qayb waxaa jirta yidhaahda ilaahay baa ka dhex hadlay addoonkan ama ku dhex jira waa mushkiladaha ay dhex dhigeen dadka muslimiinta ama firqadahoodii aan baday nasaarada wax ka yimi wey war ka yimi dabeedna markay labadoodaasi isu tegeen baa la yidhahda yidhah ruuxulqudus ruuxulquduskaasi khaaliskiisii wuxuu noqday bay idhaaheen ama uu isugu biyo shuftay akhiiran masiix ibni abkii ayaa ibnigii dhex galay dabeetana ruuxul qudus bay noqdeen wuxuu isugu biyo shubtay bay dhahan masiix marka sababtan marka horena ilaahay uu yidhi waqaala laqad kafara aladiina qaaluu in allaha huwa almasiix marka hore masiixun baa ay inay yidhahdeen la sheegay marka dambe haalisu halaata waxay usoo meeraystaanba ciisa ilaahaya ayay isugu biyo shubanayaan marka la idhaha waa sideena waxay leeyihin dee qoraxdaba falsafadii ilaan kuwa falsafaduna waa gruub ka tirsan iyaga waxay leeyihin qoraxdu waxay ka koobantahay qurus muuqdo xajmi lahoo dee muuqanaya iyo shucaac ka baxaya iyo kulayl saddexdu maxay kala yihiin bayda marka dee saddex baa mid ah halkaasi ayay ka fadkudiya marka taalitu talaata waqafkaasi waa laazim sida miimka ku yaalla uu ku tusinayo macnaha israacin inta hore iyo inta dambe thaalitu talaata ilaahay baa marka intan dambe aan ka waramayna tilmaamaya xaqa oo waxa ui wamaa min ilaahin ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ilaahun waaxidun waa ilaah keliya allaha wain lam yantahuu haddii aanay joogsanin oonay iska daynin camaa yaquuluuna waxay leeyihiin layamasana aladiina kuwii layamasana waxa taaban doona oo ku dhici oo lagu labaaceliyaabay yidhahdeen marka uu ficilku mu-akad yahay aladiina kafaruu kuwii gaaloobay minhum ayaa ka mid a cadaabun aliim cadaab kulul baa ku dhici doona kol haddii aanay toobadkeenin oo aanay caga dhigan waxa hanti u ahay waxa weeyaan un dee cadaab afalaa yatuubuuna miyaanay u noqonayn buu ilahay yidhi miyay u noqdaan waa istifaam oo canaana ila allah ilaahay may u toobad keenaan wayastakfiruunahu miyay dembi dhaaf weydiistaan wallaahu gafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariis marka halkaa rabbi waxa uu ku bayaamiyey in weli fursaddii ay haystaan iyo jaaniska in mar walba ilaahay naxariistiisu ay badanto albaabku aanu ka xidhmaynin marka waa lagu dhiirigelinaya towbadda mal masiixu bnu maryama baa ilaahaw waa xasi ama qasr masiix ciise ma ahaanin ina maryama aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha rasuul mooyaane ilaahna ma aha ilaahnimadana qayb kama aha arin iyo awoodna ummadda uma hayo qad khalat min qablihi way tagtay isaga hortii arusul rusushii baa hortii tegey waa rasuul u dhimanaya uun sida rusushu u dhintaan oo kale oo geeridu ay ku imanayso dee ilaah geeriyoonayaana ma jiro oo ilaah xaqaa geeri kuma timaado oo arrimaa bayaaminaya inaanu ilaahay ahayn wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waa mid runbadnaya runtay caan ku tahay waa min asidiiqiina wasidiiqaat bay ku jirtaa marka halkaa aayadda waxay caddays sida ibnu xasam iyo aimo kale ay ku tegeen inaanay rususha iyo ambiyada toona ka mid hayn oo maryam iyo aasiya iyo nebi muuse hooyadii iyo maadaam malaa'iga inay la hadashay aayaadka qaarkood ay tilmaameen ayaa ibnu xasam iyo rag kale waxay ku tegeen inay nebiyaal ambiye ahaayeen markaa dumarkaa malaa'igtu inay la hadashay la sheegay laakiin sida dee jumhuurtu qabtee raajixa waxa weeye qur-aankuna uu caddaynaya inay rijaalan nuuxi ilayhim ay ahaayeen markaa ragun loo waxyoonayo ay ahaayeen wayadu waa runbadda in rasuul maaha waxyaabaha bayaaminaya waxaa ka mida inaanay ahayn ilaah kaanaa waxay ahaayeen yaakulaani acaam raashinkay cuni jireen way baahnaayeen sida bani aadamku u baahan yahay oo kale undur eeg nebi maxamed ow kayfa nubayinu sidaanu ugu cadcadaynayna lahum ulaayaat iyaga aayadahaasaan ugu cadcadaynayno uma ndur dabeetana waxaad eegta haddana anaa yuufakuuna sida loo baalmarinayo xaqa ay u weydaaranayaan qul waxaad tidhaahdaa atacbuduuna ma waxaa caabudaysaan min duuni illahi inta alla ka sokeeya maa laa yamliku lakum waxaan idiin hananaynin daran walaa nafcan daran walaa nafcan dhib iyo dheef dhib idinma hananayo haddaad diidaan dheef dheefna idinma haya haddaad yeeshaana ma caabudaan waa makhluuqa arrinkiisa caynkaasaho sabab makhluuqu waxa u noqdo sababtiisa aada wax ku noqoto laakiin dhib iyo dheefba ilaahayba haya oo adaaru naafic weeye ilaahay wallaahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay baa wax walba maqlaya oo wax walba ogsoon qul waxaad tidhaha nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi kuwa kitaabka la siiyo laa takluu ha ku talax tegina ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina hayra alxaqi gardarre iyo xadgudub guluwi ku salaysa walaa tatabicuu ha raacraacina ahwaaa qowmin qolo rabitaankood qola waxay iska doontay dee ha ku dabagelina qoladaasoo qad dalluu min qabl horay ambabay wa adalluu katiiran in badanna ambiyey wa dalluu ka dhacay oo ka fogaaday can sawaa'i sabiil jidkii toosnaa jidkii toosnaana ka dhacay oo weydaartay sawaabkii iyo islaamkii xaqi waa aabayaashood iyo kuwii shirkiga iyo kufriga uga horeeyey kuwaasaa laleeyahay ku dayanine taqliidka iska daayo xaqa baadi doona marka taasi waxa weeye dee waa nimanka ku sheega ciise ilaahay way weyneeya bay sidaadeen dabeedna waxay ka dhigeen waxaanu ahayn marka yuhuudduna dee waa kuwa ka dhigay iyaguna wax kale ku sheegay inaanaan xalaal ahayn bay ku sheegeen laakiin ummaddan islaamka ilaahay waxa uu tilmaamay inay yihiin ummatan wasata wakadalika jacalnaakum ummatan wasata waa ummad dhexdhexaada bayna alifraati waltafriid waxay ku toosan yihiin sidaa nasku uu tilmaamayo calaa sawaai sabiil jidka toosan bay ayay ku sugan yihiin xaggan iyo xaggan toona uga maydhaen xadgudub iyo gawaadfal midnaba sida ay u yihiin ahlu sunna waljamaaca oo firaqa ka mid ihiba iyaguna waxa weeyaan waa firqatun mutawasita firqad dhexdhexaada oo aan xadgudub iyo gaboodfal ku samaynin umuurta usuushiiyo caqiidada marka saasay ahaayeen nimankaasi quluwibay sameeyeen iyo xadguduboo rasuulkoodii bay ku xadgudbeen ummaddana ilaahay uga digaya lucina waxaa la fogeeyay aladiina kafaruu kuwii gaalooba min bani israa'iila waa la nacdalay reer banu israa'iil calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisii baa lagu nacdalay wa ciise bni maryama iyo ciisihiina maryam ambiyadaasi mid walba nacdal buu dusha uga tuuray ummadaha markay iimaan la-aan ku dambeeyeen talow halkee laga raacay waad isweydiinaysa maxay nacdasha ku mutaysteen sawtii la yidhi wakti baa laga fadilayba cala alcaalamiin sawtii wax badan loo fidiyey ilaahay wuxuu marka tilmaamayaa arrimo cadcadoo muuqda oo ummaduhu nacdal ku mutaystaan qolabay doonaysaa hadda sida iyagoo kale daalika buu ilaahay yidhi waxay sababtu tahay kaa sababtiisu waxa weeye bimaa casow macsiyaday sameeyeen ilaahay ka gacan taagtay inay diideen wa kaanuu yactaduun waxay ahayn kuwa xadgudba macsiyada iyo xadgudubka ayaa shaqo u ahaa oo ay caadaystayaal bay ahayn sii wadoo kaanuu waxay ahayn laa yatanaahawna kuwa aanay suba diidin can munkarin shay ceebahoo xumaa facaluuhu ay sameeyeen xumaanay sameeyeen iskamay reebi jirin labiisa waxa xumaaday buu ilaahay yidhi maa kaanuu yafcaluuna waxa ay falayeen baa xumaaday macsiyada iyo xadgudubka ilaahay xaqiisa lagu xad ka ummadda lagu xadgudbo ka nafta lagu xadgudbo ka ehelka lagu xadgudbo caaday wahay waa kuwaa dee shaqadooda mar walba reer banu israa'iil iyo yahuudda dee caadadooda waa xadgudub weeye xadgudub waxaa kaloo aanay samayn jirin alamru bilmacruufi wannahyu can lmunkar waxa xunna ismay diidi jireen waxa wanaagsanna ismay fari jirin waa ka nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaamu halka laga raacay waxa ay ahayd buu leeyay awala maa dakhala naqsu fii bani israa'iil reer banu israa'iil mushkiladdu markii ay ku dhacday waxay ahaayeen taa aayaddu ay tilmaamayso ayuunbay halkaasi ka bilaabeen oo qofku wuxuu soo marayaa mid xumaan samaynaya wuxuu kawalaadka abaaba soo maraya wuxuu leey war iska daa waxan waa xaaraane maalin labaadana wuxuu leey war iska daa waa xaaraan maalinka saddexaad yakuunu akiilahu wa jaliisa ka wax la cuna ee iskala barjeeye iskala biyo raaciye la fadhiistuu noqonaya maalintaa uu iskala cunay kol hadduu ka hadhi waayo ilaahay baa kuleh ayuu leeyahy iskaga hadhaya waxa markaas arrintaasi ay keentay inay nacdashaa ku mutaystaan iyagoo la kala reebine la iswada raaciyada ummadda isagoo taa nabigu uga digaya calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu lahaa lata'muruna bilmacruuf walatanhawuna cani ilmunkar walata'khuduna calaa yadi daalim walata'turunahu cala alxaqi atran aw layadribana allahu quluuba bacdikum bibacd aw layukhaalifana allahu quluubakum quluuba bacdikum bibacd bacdan uma tadcuunahu falaa yastajiibu lakum uma yalcanukum fii bacdi riwaayaat wuxuu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam wallahi ina idin wanaagga isu sheegi xumaantana isu diidi doontaan qofka dulmiga samaynayana gacantaha idin qaban waa amar weeye amar buu u socdaa sidaas sameeya oo sidaas sameeya wanaagga sifar xumaanta isudiyo qofka daalimka gacanta qab gacan qabasho oo keliya maaha iyo maalin in lala hadlo wala ta'durunahu cala alxaqi adran gacanta ku dhiga buu leeyahay oo ku xejiyo xaqa ku adkeeya oo maalin inta wanaag la sheego oo xumaan la diiday aan qofku odhan war cidiba wax maqli mayso laakiin shaqaha idiin noqdo oo ku adkaysta oo yaan la idinka sayid calaynin dadka mufsidiinta ah wey haddaad taa yeeli weydaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doontaa quluubtiina ilaahay uu isku garaaci doonaa dadku iskama afkarto qoraalka iyo iskuma afkarto qowlka quluubta la iska afkartaa qalbigiinun baa la isla dhici doonaa ama wadamo idin isu layn ama kooxo ama qabaa'il ama shaksiyaad dadkii unbaa isafkaran la way shirayaan dabeetana way sii kala jeedaan waa mujaamara iyo mudahano midhan bay ku wada socdaan iyo munaafaqad dabeedna ilaahay bay idin baryaoo laydinba aqbali maayo kun roobdoon haddaad tukataan cirkigu waa sidiisii uun dhulkiina waa abaartii uun intaa kadibna waa laydin nacdalay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kamaa lucinuu sidii nimankanba loo nacdalay il ilaahay daara kamay duminina dadkunbay kamid ahaayeen baladan ay sameeyeen unbaa iyagaba lagu nacdalay waa khatar wey waa taa imka aad arkayseed fatiiladii iyo damiirkii wanaagsanaa dadkii uu kasii yaraanayaayo haddii qof wax fasaadinaya ama xoolaha ummadda boobaya la arko inaga daah waa waa waa baytulmaale haddii la arko qof wax dilay waxaa la leeyahy inaga daah aniga waxba reerkayga kamuu dilin haddii la arko tuug waxadaya inaga daa wuuna soo eeganaya haddii mid khamri cabaya la arko aadow salaam wixii oo dhami waxa ay noqdeen in dadkii ay ka dhaceenoo waa damiirkii wanaagsanaa iyo diidigii xumaha ayaa yaraaday marka taasi waa waajib u yaala islaamkuna uu ka xil saaray xukuumad iyo shacbiba labisa maa kaanuu yafcaluuna baa ilahay midda kale xumaantoo la laysu diidayo wanaagoo la isfalo shardi uma aha qof iyadoo dadku ay xataa xumaanta ku wada jiraan waa laga maarmaan inay isu diidaan war waxaanaynu ku jirnaa inaga daaya war xan baynu wadnaa inaga joojiya war xoolihii dadkaaynu cunayna aan ka hadno waa insaa la ydhaa ilaahay baa waxau ihi laa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu waa intii wada samaynaysay xumahan baan iska reebi jirin way ku wada jiraan markaa ma iska reebi jirin taraa kaiiran bu ilahay yihi waxaad arkaysaa in badan oo minhum iyaga kamida yatawallawna inay xigto ka dhiganayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay mushrikiinta carabeed bay leeyihin haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiilan kuwan islaamka sheeganaya maxamed hormuudka ka iyo carabtanaaba dhaama bay leeyihin kuwaasay weli wilaayo ka weli ka dhiganaya labisa waxaa xumaaday buu ilahay yihi maa shaygii qadamat lahum anfusuhum nafahoodu wixii ay baanka udhigeen usii horumariyeen ayaa xumaaday oo ah an sakita allahu calayhim inuu ilaahay u cadhooday cadho ilaahay bay sii shaqaysteenoo ka horeeya wa fi lcadaabi hum khaaliduun ilaahay cadaabkiisana way ku waari doonaan alla wuxuu yihi walow kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yu'minuuna billaahi wannabiyi wamaa unzila ilayhi hadday rumayn lahaayeen ilaahay iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wamaa qur'aankii unzila ilayhi nebi maxamed lagu soo dejiyey ma ittakhaduuhum kamay dhigteen mushrikiinta iyo gaalada awliyaa xigto kamay dhigteen halkii markhaatiga laga doonayay been buu noqday halkii garabsiga rasuulka laga doonayay sala allahu calayhi wasalam mushrikiin bay garabsadeen walaakina kaiiran minhum in badan oo iyaga ka midii faasiquuna waa kuwa fogaaday buu lahay waa kuwa fallaaga ah oo xaqa ka fogaaday waana dee in yarun baaba mu'miniin noqotay markaasaa dabeedna ilaahay halkan uu xusayaa bal ummadda ku xeeran nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee u imanaysa ama wufuudda ah ama deegaamada ka agdhow ah ayaa ilaahay qiimeyn uu saaray dadkaa xaalkooda waana cadaaladda qur-aanka cid waliba wixii ay hol u tahay in loola qoro laguna xuso latajidana buu ilaahay yidhi waad heli doontaa ashadda annaasi cadaawa kuwa dad oo dhan ugu cadaawad badan liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah cidda ugu cadaawad badan waxaad ku heli doontaa alyahuuda yahuudiyo waladiina ashrakuu iyo kuwa aan kitaabba haysana mushrikiinta la yidhaahdo ee dabcaabudka ah labadaa qola ugu cadaawad badan walatajidanna waad heli doontaa aqrabahum dadka ugu dhow mawadatan xagga kalgacalka iyo naxariista liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah kuwa ugu dhow waxaad ku heli doontaa ayo aladiina qaaluu inaa nasaara kuwii yidhi nasaaraanu nahay kuwa nasaarada ahina waa kuwa ugu dhow ee ugu jecel dadka muslimiinta ah daalika arrintaasi waxay ku timid bianna minhum waxaa ka mid a kuwa nasaarada qisiisiina kuwa culimo ah waa culimadooda qisiisiin layda wa ruubaanan iyo suufiyaal iska jidaysan wa annahum iyagu laa yastakbiruun kuwa isweyneeye maaha kibirka yahuudda male waidaa samicuu markay maqlaan maa unzila qur-aanka lagu soo dejiyey ila rasuuli nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka lagu soo dejiyey iyo qur-aanka kariimkaa kolkay dhegaystaan lagu dul akriyo taraa acyunahum indhahooda waxaad arkaysaa tafiidu inay butaaci min addamc ilmo ayay soo daynaysaa mimaa carafuu min alxaq xaqa ay garteen awgi xaqii bay garteen oo ay ka arkeen waxyigaa inuu xaq yahay bay ogaaday yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa aamanna ilaahayow mu'miniin baanu noqono qur-aanka iyo rasuulka lagu soo dejiyey baan rumaynay faktubnaa ilaahayow nagu qor maca ashaahidiin kuwa markhaatiga ka ah risaalada rasuulkaaga iyo waxyigada ee iimaankoodu sax ilaahu kuwaa nagu dar wamaa lanaa bay leeyihin ciddaad tidhaahda war maxaa diintiinii uga baxdeenna ee soo weerarta sida yuhuuddoo kale intay u jawaabaan bay yidhaahdaan wamaa lanaa ayu shayin sabata lanaa maxaa noo sugnaadeen laa nu'minu billaah maxaanaan ilaahay u rumaynaynin wamaa jaaanaa min alxaq xaqa noo yimi iyo ilaahay maxaanaan u rumaynayn maxaa noo diidaya wanadmacu waxaabaanu rajaynaynaa an yudkhilanaa rabbunaa inuu ilaah iyaguna geliyu nagu daro maca alqawmi asaalixiin dadka wanaagsanee saalixiinta inuu ilaahay nagu daro ayaanu rajaynaynaa bay idhahay fa asaabahum allahu idinkuna ogaada o fa asaabahum allahu ilaahay wuxuu ku abaaliyey bimaa qaaluu hadalkaa wanaagsan iyo iimaankaa fiican ay la yimaadeen jannaatin beero tajrii min taxtiha alanhaar hoosteeda webiyaashii ay qulqulayaan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wadaalika kaas intaasoo la helo intaasoo nicmo oo hawrtoo isku qoofalan oo la helaana jazaa-u lmuxsiniin samafalayaasha abaalkooda wey marka qof kastoo samafala cidduu doonaya ha ahaadee intaasoo barwaaqo abaa ilahay u leeyay waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay wakadabuu biaayaatina aayadaha iyaga beeniye iyaguna ka mid ahaa un nasaaradan kuwaa rumeeyey mooye kuwii iyaguna ilaahay iyo aayaadkiisa beeniyey ulaaika asxaabu ljaxiim naarta jaxiime la yidhaahdo ayay saaxiiba leeyihiin oo ay ku waarayaan qiimeyntaasaa ilaahay u saaray cidda ugu cadaawad badani waa yuhuudda yuhuudi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay soo saaray ee intaan uga soo haajirinba madiina ayay kasoo neefeen halkaa suntoodii markaasay dee usoo safreenba ma ka iman jireen waxaa ku dhaha oo kaa ku dhaha oo kaa ku xujeeya wax badan bay ku akrii jireen nimankii mushrikiinta ahaa mushrikiintuna mararka qaarkood intay halkaa tagaan ayay kasoo sahay qaadan jireen sunta markii nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam madiinuu saa u eegu arkay balaayadoodiina waa kii doonay inuu sharkooda iska busteeyey heshiisyada la galay laakiin maxay sameeyeen mar waa kuwii suneeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam marna waxay usoo raacayeen axzaabtii iyo gaashaanbuurtii intee oo jeer bay ballan jiriyeen way wadeenun halkaas bay kasii wadeen markii dambena fitnadii dadka muslimiintaa dhex dhacday dee ninkii asalka u ahaa ee soo abaabulay cuhmaan sababtii lagu dilay markaa taarikh alislaami dib u akrido nin yahuudiya buu ahaa nin yahuudiya ayaa u ahaa sii waduun firqadihii dadka muslimiinta ka dhex dilaacay caqaaidkii lagu faafinayay iyagaa sabab u ahaa sidoo kale nimankii faatimiyiinta la odhan jiray ee iyaguna masar iyo dhulkaa qabsaday ay isku sheegay inay aalubeytka yihiin oo kufaar ahaa sida dee culamada muslimiinta caqiidadu ay u badan yihiin iyaguna yuhuud bay ku aroorayeen sidoo kale akhiiran alkhalaafa alislaamiya ninkii dumiyey markaa turkiya kamal atator iyagu ahaa wa ilaa yawmina haada sidii bay u wadaan waxaynu kusoo ururin karnaa xadiidka uu nebigu xasan kale u tilmaamuu leeyahy maa khalaa yahuudiyun bimuslimin ilaa hama biqatli mar kasta oo nin yahuudiya uu la gooni noqdo mid muslima wuxuunu ku fikirayaa wuxuu ka fikirayaa uu yahay dilkiisa inuu khaarajiyo ayuu ka fikirayaa marka cumuuman ilahay baa saa u tilmaamay mushrikiintuna dee mar walba waa kuwa ugu dhib badnaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam kuwa dadcaabudkee maanta joogana waa kuwa ugu dhib badan haddaba macnuhu maaha markan la yidhi kuwa nasaarada aladiina qaaluu inaa nasaara iyagaa islaamka ugu dhow biajmacihim aw bimudlaqihim dadka muslimiintaa bay ugu dhow yihiin ee unaxariis badan yihin ukalgacal badan yihin nasaaro lami see u dhan yihiin macnuu maaha siday yidhaahdaan had iyo jeer dadka calmaaniyiinta ahe tatbiica wada ee doonaya inay isku lifaaqaan waxaan isqabanayn islaamka iyo nas diinta nasaarada iyo ta islaamka iyo dadka muslimiinta iyo nasaaradu way isku dhow yihiin oo qur-aankaa sheegayo waa kuwa inoogu naxariis badanoo intay ku dhileen dadka muslimiinta qudus iyagaa qabsaday xuruuba saliibiya iyagaa hogaaminaya ilaa yawmina haada waxay isxambaarsan yuhuudduna hoostay kaga jirtaa iyaguna waa kuwa la xambaarsan yahay obreshanada fulinaya nasaaradu laakiin aayaddu waxay ka waramaysaa waaqico iyo dhacdo xaalad gaara dhacday ayay sheegaysa oo waa nima nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam axmedunajaashi iyo colkiisii dadkii muslimiinta ahaa ee nasaarada ahaa weeyaan way soo safreen oo rasuulka u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam dabeetana qur-aanku u xulay markaasuu ku dul akhriyey asxaabtii hijrada tagtayna way ku dul akhriyeen mar walba waxa ay lahaayeen kan iyo kii injiil ee lagu soo dejiyo nebi ciise il keliyay kasoo wada butaacayaan waana xaqii iyo sawaabkii bay lahaayeen dabeetana markaasay ilmaynayeen oo ilaahayna ay rumeeyeen ay shahaateen halkaa ku islaameen nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii axmedunajaashi dhintay waa kii lahaa walaal walaaladiina ka mida oo xabashi jooga ayaa dhintay marka salaatuljanaaza oo qaa'ida ayuu ku tukaday marka xaaladaa gaarkaa bay tilmaamaysa taana waxaa sii caddaynaya dee waxaad raacdaa qaybaha dambe aayaadka inta dambe raac oo halkaasuna ku xusin intaa hore ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كوي نصارى يدوا إسلام كوغلو هلكا هكو ديني ولبا قسيسين تي الربان تودا أيا أقسي لو انت هكو ديني صاصعوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هو عنده لما إلما كسب بتعلم يسسهم طيل با كسو كرأي هو إلما يوحي ضد قاربها ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قد إسلامي وي وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الآخر لا واتره كان سمويس بذلك هو أمان تلي لا أفهم ويالا قد مرق دين تيلاه إلهي بأوحى يا أيها الذين آمنوا ذاتك إلهي رمي مؤمنين تهايا ولا تحرموا حرام يلين طيبات ما أحل الله لكم موحو إذين إلهي إذين حلالي طيب كآها إسك حرام تنميننا ولا تعتدوها حد قدبنا إن الله إلهي لا يحب المعتدين هو حد قدب يا ما تعلى وكلوعنا مما رزقكم الله إلهي وحأوا إذن كراشني يا أبيل إذن كدقعنا حلالا طيبا سقال إذن بني أو ونكسنا معا واتقوا الله إلهي كعبصدا الذي إلهاس وأنتم به مؤمنون isagaa rumaysantihiin oo iimaankay ka mid tahay an nuxallila alxaraam wa nuxarima alxaraam wixii xalaalana inaynu u aragno xalaalnimo una qaadana ilaahay ka guddoomanno wixii xaraamana xaraam aynu u aragnaynu ka hadno oo aynan banaysanin marka usuushii shareecadda iyo qawaaciddii bay aayaddu ka warramaysa sababtay kusoo degtayna waxay ahayd niman asxaabta ka mid ahaa baa jibbooday nebiga caleyhi salaatu wasalaam oorihiisii bay u tegeen dabeetana waxay ka waraysteen cibaadadiisii markii loo sheegay inuu habeenkii mar seexdo marna soo tooso maalmaha qaarkood uu dee iska soomo maalmaha qaarkoodna iska afuro ay yidhahaan maxaa ina kala gala inaga iyo rasuulka ilaahay dembigii hore iyo kii dambeba uu ka dhaafay ma nin lagu daydaaba waa in la dhaafiyaaye ta isaga innaga waxba inagu raran bay marka si aynu isaga riixnay isaga reebna balaayada inagu raran daan dadaalno mid markaasaa wuxuu yidhi anigu waabaan isdhufaani dabeedna geedka dumarka la idhaa xaggooda uba kici maayo mid kale wuxuu yidhi anu maalintii o dhanna waan soomanaa habeenkiina waabaan taagnaan midba wax buu sheegay mid yidhaha hilibka cuni maayana riwaayanka qaarkood sheegay idan heerkaa markii ay gaadheen baa aayaad nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu u yeedhay aayaadkanina ay soo degeen rasuulkuna waa kii tawjiihinayay waxa uu dabeedna lahaa warma idinka ragga caynkaa iyo caynkaa yidhi la wax la yaahla kitaab la taqlu fi diinikum qulubiguna ma wanaagsana war anagu cibaadadaydu waa gaalgaal mararka qaarkood marba sidaan ah marba sidaan ah dumarkana waa guursadaa soomkayguna marba waa marka sunnahaygu waa sidaas faman raqiba can sunnatii falaysa minii sahal loogu taagnaado siduu nabigu yeelun baa ugu wanaagsan calayhi salaatu wasalaam xikmadda ilaahay uu bashar uga dhigay ummadan lamidaba waa in lagu daydaba waa in lagu dayda in laga dheereeya ma waana iska caamo mar walba dayibaadka ilaahay ummadan u xalaaleeyo in la xaaraantinimeeyo ma aha in la xaaraantinimeeyo ma aha hadday hilibka tahay iyo haddii ay qawaaniinta iyo nidaamka ilaahay ummadan uu dhiga tahay in la xalaaleeyo maya la xaaraantinimeeyo waa mamnuuc oo ina taxliila wataxriima xaqun lahu tacaala ilaahay baa iska leh inuu waxna xalaaltini xalaaleeyo waxna xaaraantinimeeyo qofkuna khatar buu ku sugan yahay wax xalaala hadduu xaaraantinimeeyo sida wax xaraama haddii uu xalaalaysto ay la mid tahay ha xadgudbina walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin oo taa la diidoo la yeelaa xadguduba ama xalaasha laftigeedii baa mararka qaarkood xadgudub yeelan karta oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in usluub loo socdo oo aan dee marka wax la cunaya iyo marka wax la cabaya iyo aan la xadgudbin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu ilaahay baa markaas saalaya xataa qofku marka uu wax bixinayo أي إلهي صفات المؤمنين توحوا كذلك أن ركودوا الحادي والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما مروا البواء ومروا الصلاة وأوحوا كورا من رسولك قفوا علوشي سوحوا علي ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطني قفك بني آدم كاهي فجان كأبوحية ولبك بطني وعلوشة والنبي عليه الصلاة والسلام تو قرحي ama uu hamoonoo meel buu ka soo go-ay oo wuxuu la iman doonaa dhibaato iyo waxyaabo kale laa yuaakidukum allahu baa ilaha wuli ilaahay idinma qabanayo bilaqwi shayga bilaa macnaha oo fii aymaanikum dhaarihiina walaakin yuaakidukum wuxuu idiin qabanayaa bimaa shayga caqadtum alaymaan aada dhaarnimo u gunudeen dhaartu waa saddex mid waxaa la yidhaha yamiin lkhamuus waa dhaarta qofka dembiga dhex dhumbiso oo waxa weeya qofkii oo xoolo cid kale ama xaq cid kale walla ku goosta yamiinulkhamuus baa la ydhaha oo waa toddobada dembiya waaweyn bay ku jirtaa midna yamiinulaqwi baa la ydhaha waa dhaarta bilaa macnaha isaga dhacdo oo ma wanaagsana waxba se kama khatibmayaan iyada kama waajibayaan midna yamiinulmuncaqid alyamiinulmuncaqid baa la ydhahdaa waata aayaddu ay tilmaamayso kafaaray leeda oo qofku shayga uu dhaarnimo uga jeedo wey munaasabada ay yeelanayaan aayaadka hore iyo kuwan dambena waxa weeye haddii ay dhacdo mararka qaarkood qofku wax xalaala inuu ka dhaarto ama wax wanaagsan dee inuu kafaara gud sameeyo oo dabeetana shaygii xalaashaa u isticmaalo wey siduu nabigaba calayhi salaatu wasalaam ilaahay kula hadluu yihi yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajik wallahu gafuuru raxiim wallahu qadiir wallahu gafuur raxiim qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum dhaarihiina wixii aad kaga xalaaloobi lahaydeen ilaahay baa idin jideeyey ee dee dhaarta ka kafaaro gudo oo wixii xalaasha ahayd ka xalaantilmaysay samee alla wuxuu tilmaamay haddaba kafaara gudkii markaasaa waxau ihi fa kafaaratuhu shayga aad ka dhaarateen shayga idinka asturayaa idcaamu casharati masaakiina toban miskiin oo raashin siisaan weeye min awsadi maa shay kiisa dhexaydin wax ka siin tutcimuuna ahliikum ehelkiina wixii aad ku biilisaan ka dhexe aan kaliitan ahayn ka saran ahayn aw kiswatuhum ama hugooda wey toban miskiin baa hul la siin hal shay oo wanaagsan ay xidhaan aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteed wey saddexdaa midun wey uma lam yajid qofka aan intaa helin fa siyaamu halaathati ayaam saddex maalmood soomkood baa dushiisa ah daalika intaa la idiin soo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaarihiina waxa idinka asturaya weeye idaa xalaftum marka aada dhaarataan waxfaduu aymaanakum dhaarihiinana ilaaliya oo dhaartuiyo idinka daldalmi oo ha iska sii daynina ama waxfaduu aymaanakum ay maxluufaatikum wixii aad ka dhaaranaysaan marka horeba dee cagta udhigo ha ku degdegina kadalika yubayinu allahu lakum saasaa ilaahay uu idinku caddaynayaa dad yahow aayaadtii buu idin caddaynayaa lacalakum tashkuruun si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan inay ilaahay u mahadnaqdaan ayaa u dhowdihiin oo laydinka sugaya ilaahay sidaa wuxuu idinku xalaaleeyey markii aad ka dhaarateenna furdaamintaa idiin sameeyey idan markaa qofku haddii uu shay wanaagsan ka dhaarto waxaa laga maarmaanaya inuu la yimaado ama shay xun buu ku dhaartay inuu la yimaado idan waa inuu kafaara gud sameeyo labada jeerba ummadda haddaba ilaahay wixii uu u xalaaleeyey inay ka faa'idaystaan ay ku mahadnaqaan ay guddoontaan lasoo xus wixii laga xaraamtinimeeyeyba haddaba kana haddaad doonaysaan xaraam waa kan iyadiyo burburan oo balaayadeedii wadatee ka dheeraada yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyo inama alkhamru bahalka khamriga laydhaah waalmaysiru khamaarkii waalanshaabu sanamyaasha la caabudo waalaslaamu qoryaha lagu faashado rijsun waa wasakh nijaas wey min camali shaydaan shaydaanka shaqooyinkiisa wey fajtanibuuhu ka durko agtiina iyay soo mari lacalakum tuflixuuna si aa u horu martaan ummadiya horumarka cid waliba way jecesha waxaa laydinku digay iyo cilladiisiina waa kuwan innamaa yuriidu shaydaanu kii magacaa la odhan jira shaydaan ahaa wuxuu doonayaa uun an yuuqica baynakum inuu dhexdiina ku habsiiyo alcadaawata colaad iyo walbaqdaa-a nacaybshiiyo fi lkhamri waalmaysir khamriga iyo khamaarka ayuu doonayaa nacaybshiiyo iyaga ka yimi inuu idinka idin dhex dhigo wayasudakum inuu idinka oobo idinka dhababo idinka hor joogsadaa buu doonayaa can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo raaligelintiisa oo cani salaati iyo cibaadada salaada la idhaahdo fahal antum idinku ma tihiin dad yahow muntahuun kuwo ka joogsanaya ma tihiin ka joogsada wa atiicu allaha wa atiicu rasuul ilaahay iyo rasuulkiisana ateeco aqbala qur-aan iyo xadiid wuxuu idiin soo jeediyey waxdaruu digtoonaada oo iska ilaaliya waa laydinku soo maqanya oo waxaana laydinku abaabulayaa oo shaydaan iyo colaalkiisu soo wadaane fa in tawallaytum haddaba qofka lagu salid wixii loo diiday haddaad jeedsataan فاعلموا وحا اوغاتان ومديهاي على رسولنا انما على رسولنا رسولك يغا وحا اهادي دوشي سو قولا محي البلاغ المبين كارسين عب انو يدي سو غارسيه هذا المحو دنبيان وسليه هي هذا المحو كانوا يالاي هي محو كانوا عبي اسغا ماها شقدي محمد بن شهاب الزهري من اعلم التابعين عالم كاوين وحولها من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم إلهي وحومدنا كان رسالة دي وحي رسولك نواس وقارسي إنك نوحي نقوات بين إنه قاسنا خمره مركا لغا تاريخ التشريع فنق الله يقانه مرحلة أفر أبو مرأي أفر تا مرحلة ضاد وحي أهي تدرج في التشريع إلهي بشرعي تسينتيه dadka marxalada u sameeyay waa mufaaraqatul ma'lufi mashaqada leh hadii dadku ay wax la qabsadaan ka goyntiisu muddo ay qaadata marka maadaama sharaab uu ahaa muddo la soo qabsadeen afar marxalada la mariyay marka u horeysa waxa ishaartay si kooban aayada ku sugan suuratu an-nahl wa min thamarati an-nakhil tattakhiduna min thamarati an-nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran warisqan xasana midhaha geedka timirta iyo cinabka waxaa ka samaysataa wax lagu sakhraamo iyo arsaaqad wanaagsan yabaad qaadan lahayd markaa wax lagu sakhraamo oo qofka uu ku silanaado iyo arsaaqad wanaagsan baa lagugu sheegay wuu baraarugay qofkii markaa anteenadiisu dheeray haddana waxaa la allahumma bayin lana fil khamri bayanan shaafiyan raggii waaweynaa isha dheeraa cumar iyo kale ayaa ilaah baashaas waa bahaliidatay ilaah naga caafimaadi warkeeda noo cadee yas'aluunaka can alkhamri walmaysir qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima dhibkoodaa ka badan dheeftooda baa layi bahalka khamriga iyo khamaarka la idhaahdo dad badan baaba ka harayba waa aayadda suurat lbaqara هذه سورة النساء هذا نسودك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هؤلاء واننا بالك خمر الله يدابه إذنكو إذنكو سواء عبي صلاة هؤلاء واننا إذنكو سخران سنة سواء عبي صلاة هؤلاء واننا هذين كي مالنتي دينتي صلاة كتير تنوات قرن تدبنا بابك هريبا وأخيارتي وإسكدعيبا وقت قادي بلا سوعدي لي مركانا oo dee salaadii qofka ilaashanaya dee sakhraan sakhraduna mudday ku jirtaa qof waktigeedii baa la soo celiyay dabeedna warkiiba wuu dhammaaday markii aayadda suuratulmaa-ida ay soo degtay sidaa waxay noogu joogtaa marka fajtanibuu afaal antum muntahuun iyo ka dheeraada ayay noogu joogtaa dee qofka markaa mus islaamna sheeganaya cabayana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu xusay oo waxawli laa yashribu shaaribu xiina yashribu wahuwa muumin qofka cabaaga ahi drinkarka ka ah ee bahashaa isku shubaya marka uu cabayo iimaan ma laha bal iimaankii xaggu tegay garo waa laga siibo iimaankiiyo iyadu meel ma wada galaan hal istaahisho maaha inuu iimaan ag maro idan dee waa aafo weyn oo iminkana ina haysata in runtii xumaantu dadka dhexdooda lala jahrana dhibkeeda ay leedahay in dee gawaari lagu soo waalido sidii jaadkii nambarada lahaa for for fulan oo dabeetana iyadana nambar lagu soo qorto waa wax aada u waxyeelo leh oo stationkii iyo booliskii a ka ag dhawaato oo dabeedna marka lasoo qabto maluuq arrinkeeda uu ku dhaco oo ciddii soo qabatay kii oo daba socdo haddana oo laaluush bixiye u yimaado marka in aada loo ae ad adkeeyo arrinkeeda oo guryaheeda iyo gaadiidkeeda iyo cidda wadataba talaaba laga qaado waa waajib ummaddan saaran xumaantuna dee kole day soo shaacbaxda dadka halaagsan wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iyagun kuma gaar ahaa waydin wada gaarays wayna wada gaaraysaa dhimbiilaha ka duulaya marka cilooyinkeeda intaasoo cilaa isdaba taale bal eeg inamaa yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa fi lkhamri walmays wayasudakum can dikri illahi wa can isalaati falantum muntahuun waaطiicu llaha waaطiicu rasuul faxdaruu intaasoo cilaa la isdaba dhigay su-aal baa timo nimankii munaafiqiinta iyo gaaladii iswatayba waxay yidhahnoo maxaad ka sheegi dar badan oo islaamkiinana shahaadanayay baa cabayay sidiina ku dhintay bal ka warrama kuwaas bay yidhahan waa akhira seege ilaahay baa ka jawaaba waxa ui laysa cala aladiina aamanuu kuwii dushooda ma ahaanin mu'miniintaha oo camilu saalixaati camal fiicanna falay junaaxun iyaga dembi ma saarna fii maa dacimuu wixii ay cuneen cabitaanka iyo cunitaanku wuu isku noqnoqdaa oo cabitaankana cunitaan waa lagu sheegaa cunitaankana cabitaan waa lagu sheegaa wixii ay cabbeen dhibaata kama haysato idaa mataqow markay alla rumeeyaan ee ilaahay ka cabsadaan wa aamanuu ilaahay rumeeyaan wa camilu saalixaati camal fiican falaan uma intaa kadib aanay ka dhicin oonay munaafiqoobin sida kuwa hadalkan lehe ittaqow wa aamanuu intay ilaahay ka cabsadaan ay rumeeyaan uma ittaqow wa axsanuu intay ilaahay ka cabsadaan samafal ay sameeyaan wallaahu yuxibu almuxsiniin samafalayaashu ilaahay jeceliy macnaheedu waxa weeye dadkii mu'miniinta ahaa ee iyagu waxaan cabbay berigii hore ee dabeetana alla ka cabsadee rumeeyey axkaamtana u hoggaansamay ee sii waday ee sii kordhiyay iimaankii iyo taqwadii iyo ixsaankii uma uma uma waxay sheegaysa dadka qaarna cibaadada iyo khayrka iyo iimaanka koritaan buu ku jiraa kor buu u socdaa dadka qaarna hoos buu u socdaa marka tadarujkani waa kor bay u socdeenoo waxbay kororsanayeen kuwaa iyaga wax dembi kama haysto wixii ay hore u cuneen kuwii ku dhintayna iyagana waxba looma haysto yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyo layabluwannakum allahu ilaahay wuxuu idinku imtixaani doonaa bishayin shay xayawaan min asaydi ugaadha ah talaaluhu ay gaadhaysa aydiikum gacmihiina iyo wa rimaaxukum warmihiinu liyaclama allahu si rabbi u ogaado man yakhaafuhu bilgayb cidda ilaahay ka cabsanaysa isagoo qayb ku sugan ila ilaahay ma aragne qayb buu inaga yahay qofka ilaahay ka cabsanaya si uu alla u ogaado iyo kale cidiba ku arkaysa waxaan iska samee faman ictadaa qofka xadgudba bacda daalika intii la xaraam yeelay ugaadhsiga ah qofkii xajka iyo cumrada xidhnaa inuu ugaadhsado intii la xaraam yeelay kadib qofka xadgudba falahu cadaabun aliim cadaab kulul buu leeyay ugaadhida ilaahay idinku imtixaanaya gacmihiinaa gaarayo dee qaar baa orodka lagu soo qabtaaba ama iyagoo ugxana la qaataa qaarna warankaa gaadhaya iyo hubka marka dee cididima arkaysa ha odhanine iska ilaaliya ugaadhaa la idin diidaha xadgudbina waa qofku markuu xajka xidhan ama cumrada u xidhan camal uu ku jiro waxyaabaha muxaramaatulixraam laydhaha ka mamnuuca ugaarsigaa kamid a aayaadku markaa taasi ka warramaya sidan ilaahayba halkan uu ku caddeeyo waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow laa taqtulu sayda ugaadhaha dilina waantum xurum idinkoo xaj xidhan waxa la amniga ummaddu ay ku sugan tahay qofku uu ku sugan yahay ee xayawaankuna ka faa'idaysanaya waman qatalahu minkum ka idin ka mid ahe ugaadhaa dila mutacamidan isaga oo u kasaya fa jazaa-un fa calayhi jazaa-un dushiisa waxaa inuu wax kala gowraco oo xayawaana jazaa ayaa la idhaahdaa waa shay abaalmarin aho isaga lagu waajibiye mithlu maa qatala abaalmarintiibaa markaa la sheegay mithlu maa qatala wixii uu dilay oo kale ayaa dushiisa ah oo min annacami nicmooleyda nicmooleyda mid ka mid ah oo wixii ugaadha ahaaye uu dilay leeg ayaa ku waajiba hadduu gorayo dilay geeldhe adigu tuludundhe hadduu cawl dilay ridhe haddii uu digaaga dilay waxaan leeyahay uu digirin dilay digaagade saasunbaad u wadaysa yaxkumu bihi waxaa xukumaya dawaa cadlin laba caadilin ahoo minkum idinka idinka mid a oo kan inuu kan la eg yahay iyo inuu kan ka yar yahay waxa loo dirayaa laba qof oo caadilin loo odhanaya hebel ugaar buu dilay isagoo muxrimehe nicmooleyda keebaa la eg kaasaa la ege ha ha bixiyo qofka had iyo jeer wax inoo xukumaya ama markhaati inoo noqonaya ama mas-uulna waa inaanu faasiq ahayn ee uu caadil yahay faasiq waa xaqi ilaahay buu meel kaga dhacayo hadhu inoo jiidi maayo uuna halaagaya waashidu dawaa cadlin minkum dawaa cadlin minkum balo fiirso hadyan baaliqa alkacba waa hadyi gaaraya kacbada kacbada waxaa looga jeedaa xaramka ila kacbada waa intaa lagu dul wareege waxna laguma gowrace minaa lagu gowracaye maka way islaasimaano waa dhul is ahoo xurmadooda isku dheehanta waa hadii lagu gowracayo xaramka taasi waad bixin kartaan aw kafaaratun ama shay kafaara gudabaa la bixin dacaamu masaakiina waa meelihii qirooyinka badnaa wey in marka la eego farshiga dacaamu masaakiina masaakiin raashinkood baa dushiisa ah aw cadlu daalika ama wax u dhigma raashinkaasoo siyaaman sooma liyaduuqa si uu dhadhamiyo qofkani wabaala amri arrinkii uu sameeyey cuqubadiisa cafa allahu camaa salaf wixii horee tegay ilaahay wuu dhaafay intii aan xukunkan la soo dejinin waman caada ka u noqda فينتقم الله منه إلهي وكأر قدن دونه والله عزيز إلهي وكي أود بضن ذو انتقام إيه مركا أرقوسنا له مركا أقعد waxaa waajibaya kolka uu qofku dilo afar arrimood marka u horeeya waan shay nicmoolayda ka mid ahoo la-eg haddii kaa la hadduu doonana qofku awdani waa takhiir bay jumhuurta u badan yihin wuxuu bixin karaa asalku waa ugaadha ugaadhaasaa la qiimeynaya laba nin oo caadiliina baa xukumaya waxaa laleeyahay cawshan gorayada suuqa intii ka jirta intaa qiimaheedii baa la sugaya dabeedna waxaa la leeyahay neef intaa u dhigma ama lacagtaasoo raashina intaas raashinay goynayso lacagtaas ama raashinkaa in leegoo sooma oo soomkana halkee laga qiyaasanaya waxaa laga qiyaasanayaa miskiin in uu cunaba waa maalin ama la ama laba galaan waxaa le ama galaan ama dhegley baa lagu sheegay matal galaan haddii miskiin la siin lahaa dee galaankii walba hal maalin buu qaabilsan yahay soomkii saasaa loo wadaya marka soomka raashinka masaakiinta la siinayo iyo waxa nicmoolayda laga bixinayo la gowracayo waa kolba kuu doonu qofku samaynaya saasaa ilaahay u adkeeyey markaa wixii axkaama in loo hogaansamo ayuunbaa laga maarmaana uxilla lakum buu ilahay waxaa la idin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaadheeda wa dacaamuhu iyo baktigiisa mataacan lakum idinka oo ay idiin tahay raashin iyo intifaacsi weli sayaarati iyo dadka musaafiriinta wa xurima calaykum waxaa la idinka xaraam yeelay dadkiinan xajka xidhanow saydulbar beriga ugaadhiisa maa dumtum xuruman inta aa xaj xidhan tihiin ama camal xidhan tihiin waataquu llaha ilaahay ka cabsada aladii ilaahaaso ilayhi tuxsharuun isaga la idiin soo ururinaya la idin horkeenaya axkaamtiisa fuliya marka waxa xalaala ugaadha badda noocay doonaysa ha alaato dhacaamkiisuna waa baktigiisi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii la weydiiyey biyaha badda waxa uu ihi huwa tahuuru maau alxillu maytatu biyihiisuna waa daahir baktigiisuna waa xalaal dhacaamku markaa waa baktigii sida asxaabtuba nebigii soo caariday ay muddo u cunayeen iyagoo saddex boqol ah ay ka haageena dabeetana qadiidkii iyo muqbadii nabiga ugeeyeen calayhi salaatu wasalaam sayaaraduna waa dadka socdaalka ah dadka nagaadiga iyo kuwa socdaalka aba waxay u tahay nicmo laakiin ugaadha beriga iska ilaaliya inta xaj xidhan tihiin xukunku saasuu ku soconayaa ilaahayna saasaa lagu adeecaya wallahu aclam